iskuulka abaarso science and technology oo ku yaala meel siddeed iyo toban kilomitr dhinaca galbeed ka xigta magaalada hargeysa ayaa ku guuleystay inuu arday dhan sagaal iyo toban uu deeq waxbarasho uga helo dalkan maraykanka iskuulka waxaa la sameeyey sanadkii labada kun iyo sagaalka waxaana asaasay nin dadka waxmaalgashada ah oo maraykan oo lagu magacaabo jonathan star waxaana uu sanad walba qaataa ardayda dhibcaha ugu sarreysa ka hesha dugsiyada hoose dhexe ee somalilan waxaa lagu furay konton arday haatanna waxaa dhigataa boqol iyo lixdan iyo shan arday goordhow waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeeshay mid ka mid a ardayda heshay deeqda waxbarasho balse marka hore agaasimaha dhinaca horumarta ee iskuulka abaarso harri lee oo shalay nagu soo booqday stuudiyaha v o a ayaan weydiiyey sida uu iskuulku u shaqeeyo bal inuu ii sharaxo
top students based on the Somali national exam. Um, it's currently a 7th through 12th grade school.
waxa uu yidhi iskuulku waxa uu qaataa ardayda heerka sare ka gasha imtixaanaadka waxaana uu qaataa ayuu yidhi ardayda fasalada toddobaad ilaa labiyo tobnaad waxaana uu yidhi dhammaan macallimiinta maraykanka ah ee wax ka dhigta halkaasi waa kuwa ku shaqeeya tabaruc oo wakhtigooda iyo dhaqaalahooda u huray inay u safraan meel looga baahan yahay manhajka ay bartaan ardayda ayuu yidhi waa midkan maraykanka waxaana diiradda la saaraa xisaabta iyo sayniska fasal kasta waxa lagu dhigaa ayuu yidhi afka ingiriiska waxaana ardayda loo diyaariyaa inay dhibco sare keenaan waxa kaloo aan harri lee weydiiyey dareenka ay dadka deegaanku kala ay dadka deegaanka kala kulmeen markii ugu horreysay ee la unkay iskuulkan well i think people were understandably skeptical at first uh, you know there there's not that many uh, rich american men
waxa uu yidhi dadku shaki bay qabeen marka hore waana arrin la fahmi karo sababtoo ah ma jiraan dad badan oo maalqabeena oo maraykana oo u baxa waddamada soo koraya oo ka sameeya iskuul samafal ah oo ardayda caawiya sidaasi darteed dadku haddii ay maraykanka joogaan iyo haddii ay soomaaliya joogaanba way ku adkayd inay ka daadegto in qof hawshaasi samayn karo laakiin buu yidhi markii uu jonatan sameeyey iskuulkan haddii aad taqaanid jonatanna waa nin go-aan leh oo aragtidiisa ku adkaysta ayuu yidhi dadka qaarkood ayaa ka walaacsanaa inuu jonatan faraha la galo arrimo la xiriira dhinaca dhaqanka ama ujeeddooyin kale laakiin waxa uu muujiyey ayuu yidhi in ujeeddadiisu ay ahayd inuu caawiyo bulshada iyo ardayda u qalanta in la caawiyo mahadsanid haaruun haddaba ka ardayda ka qalijabisa iskuulka abaarso ayaa qaarkood deeq waxbarasho looga helay dalkan maraykanka saddex iyo toban ka mid ah sagaal iyo tobanka arday ee ilaa haatan dalkan maraykanka deeqda waxbarasho looga helay waxa ay dhigtaan iskuullada loo yaqaano boardinka halka lixda kale ay dhigtaan jaamacado ay ka mid yihiin m i t amherst iyo georgetown haddaba ardayda deeqdan waxbarasho heshay waxaa ka mid ah nadiira cabdulaahi oo wadankan joogtay lix bilood istuudiyaha v o a oo ay nagu soo booqatay ayaa haaruun macruuf waxa uu horreyn uu weydiiyey goorta ay bilowday inay wax ka barato dugsiga iskuulka abaarso
waxaan bilaabay markaan dhameeyey dugsigii dhexe markaan dhameeyey ayaan dugs aan qaatay imtixaankii somaliland international exam markaan qaatay kabacdina imtixaan kalaan qaato iskuulku ardayda u diyaariyo their entrance exam kabacdina waxaan tegay abaarso saddex sano markaan joogay ayaan saddex sano ka horbay markaa ayaan xaggan usoo ablay gareeyay sideed ku ogaatay abaarso inay jirto abaarso inay jirto waxay ahayd walaashayda iga weyn inan iga weyn baa jirto sanad ka hor joogtay marka inan baa noogu sii jirto dhigan jirtay waa garta marka hadda muddo intee leeg baad dhigan jirtay iskuulka abaarso waxaan dhiganayay saddex sano ka hor intaan intaanan xaggan iman ka hor waa garta intaanan ku weydiin xaggan saad ku timid bal waxaad iga sheekaysaa waxbarashadii aad kala kulantay abaarso
horta waxbarashadu aad bay uga dubnayd tan ku dhigan jirnay iskuullada kale waayo waxay ahayd waayo iskuul maanaan dhigan weli lagu wada dhigayun english galaasyadu wada english bay ahaayeen xisaab chemistry wax kasta dhiganisay macalimiin maraykanka ka yimidoo english ku wada hadlay ahaayeen way adkeyd markii hore inaad la qabsano waayo markan horan tegay anigu waxaan garanayay dhowr english markii dambe kabacdi after like few months dhowr bilood kadib aad bay u jilicsanaatay waan la qabsana waa gartay sidee bay kugu sahlanaatay marka inaad ingiriiska baratood wax ku barato markii dambe waayo waxay waxay leeyihiin iskuulka wuxuu leeyahy iskuulka intaad ku jirtid so english kuma hadl soomaali kuma hadli kartid haddii lagugu arko ciqaab baa lagu siinaya marka macalimiintu meel kastuu macalin joogaa dad soomaali kagaa hadashid ciqaabtaadaad qaadanaysa ujeedadana waxay ahayd ujeedadu waxay ahayd inaa ardayda lagu baraarujiyo inay ingiliishka si fiican u bartaanay ingiliishkooga dee kor u qaadaan marka maxaan ku idhahdaa maxaad maxaad ka baratay adiga intan ingiliishkaygu fiicnaaday kabacdi waxaan ka bartay olaa iskuulka waxyaabo badan waayo ninkan jonathan wa wuxuu iskuulka in badan buu soo dagaalamayay dowladda ka hor timid arday badan baa ka hor imid cid kastaa ka hor timid marka waxaan ka bartay sida like aad waxaad doonaysid hore ugu sii shaqaysatid ood ku dadaashid yee ku dadaashid waa garta waxaad iga sheekaysaa marka sidaad halkan ku timid ya go-aanku suu ku yimid go-aanku wuxuu ku yimid sidaan kuu sheega walaashayda iga weyn baa markii hore abaarsa dhigan jirtay inantaasunbaa xagganna markaa ku usoo ablaygaraysay xaggan markay wax kasta xaraysatay ee sanadkiina in markaa anigu sanadkan baan imid lix bilood ka hor iyadu waxay timid sanadkan maay kii ka horeeyay timid marka iyadu sanad iyo lix bilood bay joogtay xaggan marka iyadu markay sanadkii hore soo xaraysatay aabbo dayo inaad weydiisataa waalidkii iyo wax kasta markay iskuulkii heshay daabanouska waalidkiina uska ogolaada marka iyaduna hadda halkan wax ka barataa iyaduna xaggan ba wax ka barataa iskuul wax yaraan isku jirnay ay dhigataa waa garta maxaad barataa marka hadda markaad halkan timid imika waxaan dhigtaa iskuul laydhaha westminister kanarikat ku yaala waxaan bartaa wallaahi waxyaabo kala badan galaasadeeda wax ka mida calculas waxaan qaadaa galaaska chemistryga ugu sareeya waxaan dhigtaa u s history taariikhdii oo dhan maraykanka waxaas dhan galaasi ingiliisha waxyaabahaasoo dhan maxaad doonaysaa inaad noqoto adiga weli go-aankaa caadi umaan goosan laakiin waxaan doonayaa waxyaabo wax ku saabsan business ama dakhtarnimo
imisaad joogaysa aad halkan dhiganaysaa dugsiga
scholarshipkan helay deeq bixintan aan helay waxa weeyaan waxay iga bixinayaan saddex sano dugsigooga aan ku dhiganaya wax iyo afarta sanee jaamacaddaba toddobada sane imaka insha allah soo socda iyaga waxbarashadeeda qaabilsan waa garta waxaad wax yar iga sheekaysaa marka taariikhda taariikhda maraykanka hadda bartaabaa tiri maxaad kala kulantay iyo inaad taariikhdooda barato maxaa xiisaloo ku jira taariikhda maraykanka
taariikhdooda waxaan dhiganaa imaka waxyaabihii dagaaladii hore dhacay iyo waxyaabahaas xaggaaba waan ku dhigan jirnay laakiin xaggan imaka waxaa jira museums meelahan taariikhdu waxyaabahana yaalaan oo waxyaabo caadi baad u arkaysaa xaggaa waxay ahayd uun buugaag inaad ka akhrisid xaggan caadi baad u arkaysaa dad dad dee ayeedood iyo awowgoodiyo ku jireen baa jira oo galaaska kula fadhiya oo odhanaya awowgeyba waxaan iiga sheegay waxaad iiga sheekaysaa marka awal dhaqanka soomaalida gabdhuhu inay ka fikiri jireen inay guursadaan dhaqankaas hadda ma isbedelaya
marka hore dhaqanku waxaa inaad iskuulkaaga dhamaysatid inaad dugsiga sare markaad saa uga baxdid aad guri yeelatid aqal ciyaal korsatid waa muhiim taasi laakiin waxyaabo kale oo ka muhiimsan waddankeenu wuxuu u baahanyay inamo keliya uma baahnaa wax qabanaya inamo keliya wax ma qaban karaan waxaa loo baahanya hablo iyo inamo iyo ciddan heli karaynaba inay waddanka u caawiso marka hableenu waxaan odhan lahaa ha raacinuun waddaday cid kasta raacday ahayd iskuulka dhammee guurso guri fadhiiso waxaan odhan lahaa anigu qof kastow waddankaaga de dhinacaad ka caawin kara lahayd ka caawi
nadiira cabdulaahi oo u waramaysay stuudiyahan magaalada washington ee v o eda ugu waramaysay haaruun macruuf halkaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a